aaika kale aynu hor u naqaanay muxaadaradaas oo ah su-aalo iyo jawaabo aynu kaga faaidaysanayno sheekh cabdullaahi xasan xaaji barbaraawi su-aalahaasi oo mawduuc xooga aynu ku saari doonaa hal mawduuc ayaynu insha allahu tacaala caawasa uga faaidaysan doonaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in isaga inagu anfaco cidda u gaarana allah subxaanahu watacaala ilaahay subxana watacala ku anfaco su-aasha koobaad ee aynu sheeka weydiinayna waxa weeyaan xanuunku sidaynu wadoogsoonnahay waa imtixaan xagga alle ka yimaada haddaba maxaa la gudboon qofka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku imtixaamo xanuun maxaa la gudboon falyatafadal mashkuura
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waashak ilaa walaalayaal ilaahay subxaana watacaala addoomihiisu inay xanuunsadaan inuu qadaro iyadoo rabbi subxaana watacaala ujeedooyinka uu ka leeyahay arrintaa ay kamid tahay inuu imtixaamo uu kala saaro addoomihiisa xanuunku marka uu ku dhaco sabraya iyo kuwa ilaahay subxaana watacaala ka fogaanaya xanuunka daraadii inta aanan su-aashaa jawaabteeda u gelin waxaan baraarujinayaa inay waajib ku tahay qof kasta oo muslimi inuu waafajiyo noloshiisa caafimaadkiisa xanuunkiisa iyo geeridiisaba ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa oo marka uu xanuunsanayo iyo marka uu caafimaad qabo marka uu nool yahay iyo marka naftu ay ka baxdo intaba in shareecada ilaahay subxaana watacaala ay xukunto sida ilaahay uri qul ina salaatii wa nusukii wamaxyaaya wamamaati lilahi rabi lcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu wa ana awal lmuslimiin waxaad tidhahdaa nebi maxamedow qof kasta oo muslimana hadalkani waa ku socdaa salaadayda iyo gawraca iyo noloshayda iyo geeridaydaba ilaahay baa iskala xukuma cid ilaahay la wadaagtaana ma jirto qawaaniin kala xukumi kartaa ma jirto sharciga ilaahay aan ahayn sidaasaana lay amray waxaanan ahay qofka u horeeya ilaahay subxaana watacaala nawaaqiisa iyo amarkiisa markuu maqlo u hogaansamaya waxaan arrinta caynkaasiya u baraarujinayaa arrimahan ku saabsan caafimaadka iyo dadka xanuunkooda iyo geerida dad fara badani waxay u qaateen shareecadu inaanay xukuminba oo marka ay xanuunsadaan siday doonayaan bay yeelaan geeriye markay dhacdana sida la qurux badnaata ee naftoodu ay u yeeriso ayuunbay dadku ku dhaqmaan marka waajibku waa xaaladaha oo dhan in ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa loo celiyo mar labaadka qof kastoo muslima waxa waajibku ah inuu ogaado sida horeba aynu tilmaanay xanuunku inuu yahay ibtilaa min allahi lilinsaan imtixaan ilaahay subxaana watacaala bani aadamka uu imtixaamayo xadiidka tirmidi uu soo saaray abu hureyra uu warinayo wuxuu yihi rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam maa yazaalu lbalaau bilmu'mini wlmu'mina fii nafsihi wawaladihi wamaalih xataa yalqa allaha tacaala ma calayhi khai'a qofka muuminka ahi kama suulayayo gabadha muuminadda ahi inay dhibaata ku dhacdo naftiisa iyo caruurtiisa iyo maalkiisa dhibaatooyinkaasoo ilaahay subxaana watacaala dembiga uu kaga maydhayo ilaa marka dambe ilaahay uu la kulmo isagoo dembiba aan lahayn oo xanuunadii iyo dhibaatooyinkii ku dhacayo dembiga lagaga maydhay sidaa awgeed waxaa la gudboon qofka muslimkaa xanuun markuu ku dhaco awalan inuu sabro waa inuu ogaadana sabirka xanuunka uu ku sabrayaa inuu kamid yahay asbaabta ilaahay subxaana watacaala dembiga ku dhaafo sida xadiidkaa saxiixa aynu maqalay aynu ku aragno waa inuu ku daydo dadkii wanaagsanaaye ilaahay xanuunada ku imtixaamay sida ambiyada qaarkood iyo awliyada kuwaasoo ilaahay subxaana watacaala markii ay xanuunada ku sabreen derajo kor uugu qaaday dembigoodina ilaahay subxaana watacaala uu ka dhaafay kitaabkiisana uu ku ammaanay waxaa kamida kuwaasoo tusaaleyn usoo qaadan karaa nabiyullahi ayub calayhi afdal salaatu watasliim sida ilaahay qur-aanka ka waramay wuxuu ku imtixaamay xanuun xanuunkaasi oo hayay muddo afartan sanadooda ilaa uu gaadhay heer ay u sabri kari waayeen dadkii qaraabadiisa ahaa oo maalinba mid uu iskaga tegaayey xanuunkaa muddada afartanka sanadooda hayay nabiyullaahi ayub waa ku sabray ilaahay qadarkiisa isuma cadhaysiin hadalla xunxunna kuma hadal oo tusinaayo qadarka inaanu raalli ku ahayn ilaahay baa subxaanau watacaala sabir ku ammaanay inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab mid sabray wakadalika nabiyuna muxamed sala allahu alayh wasalam isagoo ah khaliil llah wa safiyuhu min khalqi wa rasuluhu ilaa ummatih haddana ilaahay subxaana watacaala xanuun buu ku imtixaamay allah inaka tuucaku wackan shadiida rasuulki ilaahay oo aada iyo aad baad u xumadaysantaoo lagu kaarinaya faqaala sala allahu alayh wasalam ajal inii ucaku kamaa yucaku rajulaani minkum waxaa lay xumadaynayaa lay kaarinayaa buri rasuulku sida loo xumadeeyo laba nin oo idinka idinka mida markaasaa ibnu mascuud wuxuu weydiiyey taa macnaheedu ma waxa uu yahay inaad laba ajar leedahay maadaama xanuunkaagu ka dadka kale uu ka kulul yahay faqaala sala allahu alayh wasalam ajal dalika kadalik ha arrintu sidaa weeye bukhaariyo muslim ayaa xadiidka wariyey marlabaadka waxaa la gudboon qofku marka uu xanuunsado an yaltaji'a ila allahi subxaana watacaala wayas'aluhu kashfa durri ilahay inuu u irkado u iishado weyi wa rabbi subxaana watacaala uu weydiista dhibka inuu ka dulqaado ilahay cid aana dhibka kaa dulqaadi kartaa ma jirto ilahay baa yihi aman yujiibu lmudara ida dacaa wayakshifu suu ka dhibaataysani marka uu baryootama yaa ajiiba oon ilaahay ahayn jawaabtu ma jirto way cid ajiibta yaa dhibaatada ka dulqaadi karoon allah ahayn jawaabtu waxa weyaan cid dhibaato ka dulqaadi kartaa ma jirto marka qofku marka uu xanuunsanayo xaaladaasi waxay kamid tahay xaaladda ducadiisa la aqbalayo sida aayadda qur-aankii ay tusinayso waa inuu ku ducaysto qofka muslimka ahi dhibaatada xanuunku marka ay taabato ducada qiimaha badan ee uu ku ducaystay nabiy llahi ayub ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi wa ayuba id naadaa rabbahu anii massaniya duru wa anta arxamu raaximiin nabiy llaahi ayub ilaahay buu subxaana watacaala u dhawaaqay ilaahay ou dhibaata ayaa itaabatay buu yihi xanuunka ayuu sheegaya wa anta arxamu raaximiin kuwa naxariisto ka u naxariis badan baa tahay ilaahayow ee dhibaatada iga dulqaad sidaa markuu ilaahay ugu qayshaday ilaahay uu beriyey ilaahay ducadii waa ka aqbalay faاstajabnaa lahu fakashafnaa ma bihi min dur waaataynaahu ahlahu wamithlahu macahu raxmata min cindina wadikraa lilcaabidiin ilahay wuxuu leey waanu ajiibnay dhibaatadii baanu ka faydnay ehelkiisii baanu siinay ilaahay wuxuu leeyahay arrintaasina waxay ka dhalatay naxariis aan u naxariisanay arrinta caynkaasina wax ku qaadasha iyo waana ayaa ugu sugan dadka ilaahay subxaana watacaala caabuda waa inuu ka digtoonaado qofku marka uu xanuunsado in dhibaatadiisa u bandhigta cid aan ilaahay subxaana watacaala ahayn oo khalqiga gaar ahaan kuwa dhintay ee isagaba ka awood daran inuu dhibkiisa u bandhigto uu ka dalbo xanuunka inay ka dulqaadaan waa inuu iska ilaaliyo waa inuu xusuusnaado oo ay noqoto yaqiin qalbigiisa ku jirta inuu ilaahay uu yahay ka xanuunsado ka shaafiya nabiy llahi ibraahim ilaahay wuxuu ka sheegay inuu yihi waidaa maridtu fahuwa yashfiin markaan xanuunsado ilaahay oo qura ayaa ka ishaafiyaya nabiyuna muxamed sala allahu alayh wasalam qof xanuunsanaya marka uu yimaado ama uu la kulmo marka uu u ducaynayo waxaa ducadiisa kamid ahayd allahuma raba annaasi adhib ilba's washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauk ilaahay oo qofkan xanuunsanayo shaafi adiga ayaa wax shaafiya adiga mooyaane cid shifaa bixin kartaa ma jirta ba odhan jiray nebi maxamed calayhi afdal salaatu watasliim markaa dad ilaahay khalqigiisa kamid a oo aan hawshaa qaban karin inuu uqayshado oo ku dambaabo maaha qofku ilahay baa ku filan subxaana watacaala ilahay baa yihi alaysa allahu bikafin cabda ilahay baa yihi ina aladina tadcuuna min duni illahi cibaadun amhaalukum ilahay miyaanu kugu fillayn kuwa aad baryaysaa waa addoommo adiga oo kalaa oo dhibka adiga inay kaa dulqaadaan daayo iyagu aan iska dulqaadi karin qofku marka uu xanuunsado waa inuu ka digtoonaado inuu utaga saaliyayaasha iyo sixiroolayaasha iyo islaamaha fooxiya kuwa u tegisteedu diinta ayay fasahaadisaa qofkana iimaankiisa wuu burayaa haddii kuwa uu rumaysto o uu ictiqaad u aamino haybkiiyo waxa maqan inay wax ka og yihiin qofka muslimkaahi waa inuu ku qanco ilaahay mooyaane cid kale haybka inaanay ogeyn iyo waxa maqan qofka muslimkaahi waa inuu ku qanco kuwa faaliya iyo kuwa wax sixra iyo kuwa xidigiya iyo kuwa fooxiya inaanay arrinta caalamkan maamulkiisa aanay waxba ku lahayn ilahay baa subxaana watacaala nebi maxamed wuxuu ku yidhi laysa laka min alamri shay caalamkan maamulkiisa waxaad ku leedahay ma jirto ilaahay wixii uu qadare uu doonay ayuun baa caalamkan ka dhacaaya dad fara badani marka ay xanuunsadaan waa sabri kari waayaan oo waxay isku sii daayaan xagga faaliyayaasha iyo sixiroolayaasha waxbana kuwaasi u tari maayaan oo nebi maxamed baa yihi inahum laysuu bishay wax allaale waxay yihiin ma jirto waxay og yihiin iyo waxay qaban karaan toona ma jirto dadka laftooda arrintaa in fara badan ayay tijaabiyeen haddana waxaad moodaa inuu shaydaanku dad fara badan ka qaalib noqday oo iyagoo ogaaday faaliya in aanu run hayn waxbana aanu qaban karin ayaa haddana ay ka hadhi laayihiin dhibaato male qofka muslimkaa inuu idhaa qur-aan ha laygu akriyo marka uu xanuunsado amaba se inuu yidhaa ha laygu tufo ducooyinka rasuulka sala allahu alayh wasalam ka sugnaaday oo laa baasa biruqa maa lam takun shirka ayuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam dawooyinka la tijaabiye la ogaaday xanuunada inay wax ka taraan inuu isticmaalaano wax dhibaataama laha oo rasuulku sala allahu alayh wasalam dadku inay isdaweeyaan ayuu u sheegay laakiin wax xaaraana aanay isku daweyn qofka muslimkaahi marka uu xanuunsado waa inuu ka digtoonaado xumada iyo xanuunka inuu caayo wuxuu usoo galay rasuulku sala allahu alayh wasalam gabadh saxaabiyadoo la odhan jiray ummu saay aada bay uxumuday xumadaysan tahay xumadda ayay la huudantay way caayaysa ee aflagaadeynaysaa waxaa rasuulku uri laa tasubi alxuma fainaha tudhibu khataaya bani aadam kama yudhibu lkiiru khabata alxadiid rawahu muslim xumadaha caayi waayo xumadda qofka bani aadamka waxtar bay u leedahay maslaxad baa ugu jirta dembiga ayay ka maydhaysaa oo isagiyo dembiga ayay kala soocaysaa sida dabku xadiidka kiisa fiican iyo ka xun uu kala saaro sidaas oo kale qofka muslimkaahi haddii xanuunku uu ku daraado ku dheeraado marnaba inuu ilaahay geeri weydiista maaha oo uu tamaniyo rasuulku sala allahu alayh wasalam arrinta noocaasiyo waa diiday waxa rasuulku uhi laa yatamanayana aadakum axadukum lmawt faima muxsina falacalahu an yزdaada khayra midkiin geeri aanu tamaniyin oo ilahay u nafta iga qaad o aad imtixaantay aanu odhanin waayo laba xaaladood midkood unbuu qofku ku tilmaamay ama ku sifaysany inuu yahay mid wanaagsan oo khayr ka shaqaynayay marka waxaa laga yaaba hadduu sii noolaado inuu khayr kororsado waima musian falacalahu yastactib ama waxaa haddii uu ahaa mid xun oo macaasi sameeyo farallada ilaahay dayacana inuu toobad keeno ayaa u suurtagelaysa hadduu sii noolaado ila hadduu dhinto toobadi suurtagalu noqon mayse xadiidka bukhaari baa warinaya sidaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam adeerkii cabaas oo aada u xumadaysan uu dardaarmay mar kalena haddii qofku dhibaata adduunyadan ay ku qabsato waxaa markaa mashruuca haddii uu ka fursan waayo inuu yidhaahdo ilaahay ow inoole inta noloshu khayr a ii leedahay ilaahay ow nafta iga qaad haddii geeridu ay tahay mid khayr iileh oo dhibaato iyo fitna adduunya aan kaga baaqsanayo qofku marka uu xanuunsado xanuunkaasi waa digniin xuquuqda dadka bani aadamka ay ku leeyihiin waa inuu iska gudo wey sida daynta iyo waxyaabaha lamid ah haddii ay u fududaato haddii kalena xuquuqda dadku si aanay u lumin waa inuu dardaarmo xuquuqda lagu leeyahay waa inuu iska ilaaliyo dardaaranka shareecada ilaahay khilaafsan sida dadkii dhaxalkiisa lahaa qaar kamida inuu xoola u dardaarmo ama inuu dardaarmo wax shareecada khilaafsan sida maydkiisa halkuu ku dhintay in laga qaado meel kale lagu aaso amaba se inuu dardaarmo in qabrigiisa laga dul dhiso qubado ama masaajid dhexdii lagu aaso ama masaajid laga dul dhiso haddii waxyaaba noocaasi uu dardaarmo dadka waxa weeyaan qaraabadiisa ahi dardaaramada noocaasiyo inay oofiyaan ay fuliyaan uma banaana waayo rasuulku wuxu uhi laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq qof ilaahay khalqigiisa kamida laguma adeeci karo wax ilaahay subxaana watacaala uu mamnuucay maadaama walaalayaal waktigan aynu ku jiro jahligu uu fara badan yahay dadkana aada iyo aada ay ugu fara badan tahay inay diin ka dhigtaan waxyaaba aan kitaabka iyo sunnada midnaba aan kusoo aroorin waxyaabaha bidcada ee shareecada khilaafsanina ay fara badan yihiin gaar ahaan marka masaa-isha janaasada laga hadlaayo waxaa la gudboon mid kasta oo inaga mida marka uu xanuunsado iyo inta uu nool yahayba inuu dardaarmo marka uu dhintay in janaasadiisa shareecada la waafajiyo isagoo ku dhaqmaayo qowlka ilaahay uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waayo dadkii uu ka tegay hadday u aafaan si sharciga khilaafsan waxaa shakilaana arrinta noocaasiya naar inay ku mutaysanayaan marka isagoo dadka qaraabadiisa naar uga turhaaya waa inuu u dardaarmo aaskiisa iyo janaasadiisa inay shareecada waafajiyaan sidaa awgeed bal u fiirsa saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim midkood marka uu xanuunsado waxa uu dardaarmi jiray janaasadiisa iyo aaskiisa in la waafajiyo sharciga ilaahay abu burda wuxuu yihi oo saxaabigii abu muusa alashcari inankiisa ahaa awsa abu muusa xiina xadarahu lmawt abu muusa ayaa dardaarmay markii sakaraatulmawtka uu kusoo xaadiray faqaala ida inطalaqtum bijanaazati faasricuu biya lmashi janaasadayda markaad la dhaqaaqdaan ila degdega buu yihi maanta waxaad aragtaa janaasada marka la jido quyar baa lala luudaa adigu haddaad dhimatona waxay u badantay dadku inay sidaas u samaynayaan marka inta aada nooshahay aada hadli karayso sii dardaarama waxaad tidhaa ha dhowtoole marka naftu ay iga baxdo sidii rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam janaasada la degdega walaa tattabicuunii bimijmara wuxuu yihi abuu muusa dabqaadna hayla raacina macnuu waxa weeye dabna hayla raacina oo janaasadayda marka aada sidaan dab hayla raacina naar iyo waxba arrinta noocaasi ahi ay saadaalinaysaa buu ujeeda abu muusa alashcari radia allahu canhu dabka waxaa kamida maanta sigaarka waa dab weeye janaasada lala dabagalo sharcan wax banaan maaha marka markay ugu yar tahay maanta haddaana dardaarmin sigaar ayaa lagula dabagelaya oo janaasada dadka qaarkood ay la daba soconayaan walaa tajcalna calaa laxbii shay-an yaxuulu bayni wa bayna turaab aniga iyo iilkayga wax ciidda iga celiya ama aniga ciidda noo dhaxeeya hadhigina buu yihi ciidda idhiga oo maydkayga ciidda waxba ha ka xigsiinin oo gogol haydhigina walaa tajcalna calaa qabrii binaan qabrigaygana ha dhisina wa ushidkum anii bariun min kuli xaaliqatin aw saariqatin aw khaariqa imika waxaan idin ogeysiinaya anigu inaan beri ka aho shaqo aanan ku lahayn gabadh kastoo markay geeridu dhacdo timaha iska xiirta si ay murugada u muujiso ama qayliso ama maryaheeda jeexjeexda qaaluu samicta fiihi shay-an dardaarankan dheera aada noo soo jeedisay ma adiga ayuunbaa iska samaysanaysa rasuulkaad ka maqashaday yidhaahdeen qaala nacam min rasuuli llahi sala allau alayh wasalam wuxuu yihi ha rasuulka sal alay wasalam ayaa sidaasi ka maqlay imaamu axmed iyo bayhaqi ayaa xadiidka wariyey iyo ibnu maaja sanadkiisuna waa xasan marka sidaa saxaabada ay u dardaarmi jireen inaguna inaynu u dardaarano weeye sidaasi awgeed ayaa aimadu waxa ay ku taliyeen waktiyadan dambe ee dadku caadaad badan oo shareecada khilaafsan ay jidaysteen qadiyadda janaaista marka laga hadlaayo inay tahay qofku inuu dardaarmo in janaasadiisa la waafajiyo sharciga imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa aladkaar laydhaha wuxuu ku yihi wayustaxabu lahu istixbaaba muakada an yuusiyahum biijtinaabi ma jarat alcaadatu bihi min albidaci fi ljanais wayuakid alcahda bidalik waxaa si adag loo suneeyey buu yihi inuu u dardaarmo qaraabadiisa iyo dadka uu isleeyahy hadhow toole waa ku aasi doonaan inay hadhow toole marka uu dhinto ay ka dheeraadaan waxyaabaha dadku ay caadaysteen ee bidaca ee marka dadka ay aasayeen iyo geeridu markay dhacdo ay caadaysteen arrinta caynkaasiy waa inuu ballan adag dadka uu kaga sii tago oo aada iyo aada ugala sii dardaarmo qofku marka uu xanuunsado sidaas oo kale waa inuu noqdo bayna alkhawfi waalraja mid u dhaxeeya baqa ilaahay uu ka baqanayo iyo raje uu rajeynayo ilaahay naxariistiisa wuxuu usoo galay rasuulkeenu sala allahu alay wasalam nin dhalinyaro xanuunsanaya markaasaa wuxuu ihi sid maxaad dareemaysaa faqaala ya rasuula allah wallahi ya rasuula allah inii arju llaha wa inii akhaafu dunuubi ilaahay naxariistiisa ayaan rajaynaya dembiyadaydina waan ka baqanaya faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa yajtamicaani fi qalbi cabdin fi mili hada lmawطin ilaa acطaahu llahu ma yarju waamanahu mima yaqaaf rawahu tirmidi wabnu maaja labada arrimood xaaladan qofku aadka u xanuunsanayo haddii qalbigiisa ay ku kulmaan ilaahay subxaanau watacaala wuxuu ka rajeynayo waa siiya waxa uu ka baqanayana ilaahay waa ka badbaadiya marka marka aad aada u xanuunsato ee aada istiraado nolole kuuma laabna malahaad ilaahay ka malaysanayso waa inaad wanaajiso oo malo wanaagsan ilaah aad ka malaysato oo waa ka yihi rasuulkeenu sida muslim warinayo laa yamuutana axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billahi tacaala midkii yaanu dhimanin isagoo ilaahay malo wanaagsan ka malaysanaya mooyaane marka aada xanuunsato xanuunku waa digniin waa awaana lagu waaninayo waa xusuusin lagu xusuusinaayo geeridii inay soo dhawaatay sidaa awgeed ilaahay u toobad keer marka aada xanuunsato oo ilaahay subxaanahu watacaala uga toobad keen dembiyadaad samayn jirtay iyo waajibaadkii aada dayici jirtay dadku marka ay xanuunsadaan walaalayaal waa inay iska ilaaliyaan suu lkhaatima in noloshoodu ay ku gabagabowdo khaatimo xun arrinta noocaasiyana waxaa sabab u noqonaya qofku markuu xanuunsado haddii ilaahay amarkiisii uu dayaco oo salaadii tusaale ahaan uu ka tago sida dadku maanta ay u badan yihiin dadku markay xanuunsadaan weliba xanuunku uu jilciyo ee aad ay u xanuunsadaan badankoodu ma tukadaan salaadiina dee kamay dhicin oo qofku inta uu nool yahay wax uu kala garanayo salaaddii waajib bay ku tahy marbana sida uu awoodo ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ugu tukanaya markaa qofku markuu xanuunsado hadduu salaadii ka tago oo waajibaadkii uu dayaco oo wixii ilaahay subxaana watacaala u diiday uu sameeyo xanuunkaas sababtiisa iyo daraaddii waxaa halis u yahay khaatimadu inay ka xumaato oo isagoo xaalad xun oon raalli gelinahayn ilaahay ku jira in nafta laga qabto markaa dadku marka ay xanuunsadaan xaggii aakhire ayay u dhowaadeen alla kacabsigoodu waa inuu sii kordho oo uu ziyaado waajibaadkiina sidii hore si ka adag waa inay u ilaaliyaan xaaraantiina waa inay iska ilaaliyaan ilahayna subxaana watacaala waa inay u toobad keenaan wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbih su-aasha labaad ee aynu sheekhu kaga faaidaysanna waxa weeyaan qofka marka ay geerid kusoo haadiso ee sakaraadnimowka uu hayo cidda agtoogta xaalada iyada ah ee qofkii sakaraadnimowkii hayo maxaa laga soo cidda agtoogta qofkaa nafta ay usii baxayso
qofku marka uu xaaladaasi gaadho ee laysyihaahdo nololi uma laabna oo nafti waa ay ka gurmaysaa waxaa la gudboon dadka ag jooga inay tawxiidka ay u qabtaan oo ay ku idhaahdaan hebelo waxaad tidhaahdaa laa ilaha ila allah haddii ruux dumaraw yahayna heblaayo waxaad tidhaahdaa laa ilaha ila allah dadka geeridu marka ay kusoo xaadirto waxaad u laqintaan oo dadka ugu ridaan inay yidhaahdaan laa ilaha ila allah waayo qofku hadduu laa ilaha ila allah xaaladda noocaasiya yidhaahdo waa calaamo tusinaysa in khaatimadiisu ay hagaagtay inuu jannada geli doono ayaanu rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam tilmaamay oo rasuulku wuxuu yihi man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allah cinda almowt dakala aljanna yawma min addahri wain asaabahu qabla dalika ma asaaba ibnu xibbaan baa ziyaadadaasi wariyey xadiidka inta horena muslim bay ku jirtaa qofka markay naftu ka baxayso laa ilaha ila allah yidhaahda oo hadalkiisa u dambeeya laa ilaha ila allah uu noqdaa jannada ayuu gelayaa buri rasuulku sala allahu alayh wasalam walow ha laba soo ciqaabo dembiye uu sameeyaha lagu soo ciqaabee meesha uu ku dambaynaya waa jannada ayuu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam marka talqiinka noocaasiya ma aha in laga ag odhanayo in qofka laa ilaha ila allah ee waa in qofka lala hadloo la yidhahdo laa ilaha ila allah dheh waxa anas ibnu malik uhi rasuulku wuxuu usoo galay oo uu soo booqday nin ansaarta kamid a faqaala ya khaal qul laa ilaha ila allah rasuulku wuxuu yihi abti waxaad tidhahdaa laa ilaha ila allah imaamu axmed ayaa xadiidka warinaya hadduu qofku hal mar yidhaahdo laa ilaha ila allah culimadu waxay yidhahdeen in lagu celceliye maaha haddiise laa ilaha ila allah uu yidhaahdo haddana hadal kale uu ka daba keeno haddana waa in lagu celiyo si hadalkiisa u dambeeya laa ilaha ila allah u noqdo arrinta labaad ee la gudbooni waxay tahay waa inay u duceeyaan qofka sakaraatulmowtka uu kusoo xaadiray isla markaa waa inaanay khayr mooyaane dushiisa wax kale aanay ka odhan oo umusalama waxay tii wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam idaa xadartum lmariida aw ilmayit faquluu khayran faina almalaaikata yu'aminuuna calaa ma taquluun markaaad u timaadaan qof xanuunsanaya inta aad ag joogtaan khayr mooyaane wax kale ha ku hadlina waayo marba wixii aad ku hadashaan ayay malaa'igtu aamiin leedahay markaa qofku waa inuu iska ilaaliyo calaacalka ay ka muuqato cabasho ilaahay qadarkiisa uu ka cabanayo waayo arrinta noocaasi ayunbay malaa'igtu aamiin ay u odhanaysaa marka hadal wanaagsan waa in laga dul yidhaahdo in markaa suuratu yaasiin la akriyo xadiid saxiixa oo tilmaamaya ma jiro xadiidka masaladaa kusoo aroorina waa xadiis aan rasuula ka sugnaanin oo daciifa qiblada in loo jeediyaa waxa ay ka sugnaatay salafka qaarkood ama dadkii hore saalixiinta wanaagsanaa qaarkood ayay ka sugnaatay culimada badankooduna inay mashruuc tahay ayay tilmaameen marka wax dhibaataa male haddii qiblada loo jeediyo haddii iyadoo qiblada aan loo jeedin qofka naftu ay ka baxdana taasi maaha calaamo tusinaysa qofkaasi inuu khaatimo xumaystay wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed
su-aasha saddexaad waxay tahay marka qofku naftii ay ka baqdo waa xaalad aada iyo aada u daran oo isbedel weyn baa kusoo kordhay dadka gurigaa degen maxaa markaa la gudboon dadkaa dul joogay qofkaa naftu ay ka baxday maxaa la gudboon dadka marka ay naftu ka baxdo oo ruuxdiisi ilaahay subxaana watacaala u dhiibo dhowr arrimood ayaa la gudboon dadka dul jooga arrinta koowaad waxay tahay waa inay indhaha u laabaan oo qofka marka naftu ay ka baxdo waxaa rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay in indhihiisu ay raacayaan oo ay sii eegayaan ruuxdii iyo naftii la sii siday waxaa rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam uu usoo galay saxaabigii la odhan jiray abu salama markii naftu ay ka baxday iyadoo indhihiisi ay kala tegeen oo ay furan yihiin fa aqmada markaasaa rasuulku sal ly wasalam indhihiisii uu isku laabay waxaana arrintaasi ay suurto gelaysaa un inta qofku uu sii diiran yahay oo inta uu sii diiran yahay haddaan indhihiisa la isku laabin waxaa dhacaysa indhihiisu inay kala tagaan uma qaala ina ruuxa idaa qubiba tabicahu lbasar wuxuu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam nafta qofka marka laga qabto waxaa nafta raaca oo sii eega indhaha qofka araggiisii waxa uu ku talagan yahay oo ku maqan yahay halkaa ruuxdii waxa weeyaan ay martay marka indhaha waa in loo laabo sidaa rasuulku uu sameeyey waxaa kaloo culimadu ay tilmaamaan raxmatullahi calayhim sidaasoo kale afkiisana in laysu keeno xataa si kale haddaan la isugu keeni karin waxay dhahaan waa in wax lagu xidho oo garhkiisa iyo madaxiisa la ysku xidho waayo qofkii isagoo afka kale haya haddii naftu ay ka baxdo muuqaalka noocaasi waa mid aada iyo aada u fool xun oo laga argagaxayo oo aan wanaagsanayn qofka muslimka ahina waxa uu mutaystay in la xurmeeyo inta uu nool yahay iyo marka naftu ay ka baxdaba waxaa kaloo sidaas oo kale la gudboon inay dhar dharkii naftu ay kaga baxday inay ka saaraan oo maro kaloo weyn qofkii maydka ahaa lagu duubo oo caaisha waxay tihi radia allahu canha ana rasuula allahi xiina tuwufiya sujiya biburdatin xibra muttafaqun caleyh rasuulka markii naftu ay ka baxday saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxa ay ku duubeen maro weyn ayaa ay ku duubeen waxaa sidaas oo kale waxa weeyaan la gudboon inay qofkaasi u duceeyaan hadal khayrana ay ku hadlaan oo markuu rasuulku abu salama uu naftu ka baxday uu soo galay ayaa waxa dhacday inay buuqeen dadkii guriga k ku jiray kuwo kamidi faqaala sala allahu alayh wasalam laa tadcuu calaa anfusikum ila bikhayr faina almalaaikata yu'aminuuna calaa ma taquluun wuxuu la hadlay kuwii noolaa oo wuxuu ihi rasuulku khayr mooyaane wax kale ha ku hadlina isilaaliya khayr ku ducaysa waayo waxaad tidhaahdaan unbay malaa'igtu aamiin leeday ilahina subxaana watacaala waa idiin aqbalaya markaasa haddana rasuulku wuxuu bilaabay saxaabigii abu salama ee naftu ay ka baxday inuu duceeyo oo wuxu ihi allahuma qfir liabi salama warfac darajatahu fi lmahdiyiin ilaahay abu salama u dembi dhaaf ilaahu darajo kor ugu qaad wakhlufu fi caqibihi fi lgaabiriin ilaahay oo cidhirtiisa iyo dadka uu ka tegayna ilaahay ou ilaali waqfir lana walahu ya rab alcaalamiin ilaahay oo annaga iyo isagaba noo dembi dhaaf wasfax lahu fii qabri wanawir lahu fii ilaahay qabriga u ballaadi oo u nuuri saasuu rasuulku sal lay slam ugu duceeyey inta la baroorinayo la qaylinaayo baroor keensato sida aynu sheegi doono kii noolaana inuu ilaahay ka fogaado kii dhintayna in lagu cadaabo waxaa ka fiican walaalayaal oo aan la garab dhigi karin in hadalladaa qiimaha badan ee rasuulkeenu sala allahu alay wasalam uu odhan jiray la yidhaahdo xadiidka muslim ayaa warinaya waxaa kaloo la gudboon inay diyaargaraynta maydka ay dedejiyaan mar allaale markay caddaato qofka naftu inay ka baxday wax kale in lagu mashquulo maaha ee waa in loo dhaqaaqo diyaargaraynta waxa weeyaan aaskiisa oo rasuulku wuxu yihi asrixuu biljanaas janaasada la degdega waa in qofka lagu aaso beledkaasi uu ku dhintay oo halkaa uu ku dhintay xabaashiisa waa inay ka qodaan meel kale waa inaan loo rarin waayo taasi waxa ay ka hor imanaysaa dedejinta aaska ee rasuulku sala allahu alay wasalam amarka uu ku bixiyey waxaa dhacday markii dagaalkii uxud uu dhacay saxaabo badan ay ku shahiideen ayaa wuxuu leeyahy jaabir ibni cabdillaahi raggii shahiiday ayaa waxaa la doonay in awr lagu soo raro oo lagu aaso xabaalihii baqiya ee ku yaalay magaalada madiina markaa rasuulku wuxuu diray nin dhawaaqa oo yidhaahda ina rasuula allahi ya'murukum an tad- an tadfinuu an tadfinuu alqatla fii madaajicihi waa rasuulki ilaahay wuxuu idin farayaa raggaa la laayey halkii ay yaalleena naftu ay kaga baxday inaad ku aastaan asxaabu sunan alarbaca ayaa xadiidka wariyey markaasa wuxuu leey dib ayaa loo celiyo saxaabadu amarkii rasuulka ayay qaateen caaisha radiallahu canha iyadoo maqan markii walaalkeed uu dhintay ee halkii uu ku dhintay laga soo qaaday magaalada maka lagu aasay arrinta noocaasi aada iyo aada ayay uga xumaatay xataa qofku hadduu dardaarmo in meel kale la geeyo waa dardaaran khaldan weeye oo amarkii rasuulka khilaafsan qofkana meel kastoo lagu aasaa waxba u tari mayso tuuladan ku dhashay i geeyo waxba kuu tari mayso camalkaaga ayuunbaa meel walba kuugu imanaya hadduu kuu xun yahay iyo haddii uu ku wanaagsan yahayba marka marka horeba qofku inuu sidaa dardaarmaa ma banaana haddii sidaa uu dardaarmana dardaarankiisa in la oofiyo ma aha wuxuu yihi imaamu nawowi raximah llahu tacaala isagoo masalada caynkaasiya ka hadlaaya waida awsaa bian yunqala ilaa beledin aakhara laa tunafadu wasiyatuhu hadduu dardaarmo halkuu ku dhintay meel aan ahayn in loo qaado lagu aaso dardaarankiisa lama oofinayo faina anaqla xaraamu cala almadhabi asaxiixi almukhtaar aladi qaalahu labsaruuna wasaraxa bihi lmuxaqiquun qofka in laga qaado meeshuu ku dhinto meel kale lagu aasaa waa xaaraan buu yihi sida saxiixa imaamu nawowi raximah llah waana sida culimada badankoodu ay ku tegeen kitaabkiisa aladkaar la yidhaahdo marka janaahista uu ka hadlayo ayaa hadalka caynkaasi u yihi imaamu nawowi raximah llah haddii qofkaa dayn lagu lahaa dadkaa nool ee goobjoogaah waa inay u degdegaan in dayntii ay bixiyaan oo xoolihiisa dayntii waa in laga bixiyo weyi xataa xoolihiisa haddaanay waxba ka reebahayn daynta oo xoolihiisa oo dhan ay keensanayso in dayn lagu bixiyo oo caruurti iyo reerkii aanay waxba uharahayn waa qofka waa in daynta laga bixiyo wey waayo xoolihiisa xuquuqda uu ku leeyahay qofku markuu dhinto aya arrintaasi ay kamid tahay maslaxadiisa ayaana ku jirta haddii qofku aanu lahayn xoolo daynta lagaga bixiyo dawladda ayaa waajibkaasi uu saaray inay dawladdu daynta ay ka bixiso haddii dawladdu waajibka ay kasoo bixi weydo oo qof kaloo muslimiinta kamidii uu ugu tabaruco oo dayntii uu ka bixiyo ama kii daynta ku lahaado uu ka dhaafo qofkiiba sidaasi ayaa beri uu ku noqonaya oo xaqaasi uu kaga dhacaya waxa dhacday saxaabigii la odhan jiray sacad ibn laqwal ayaa waxaa dhintay walaalkii wuxuu ka tegay buu leeyahy saddex boqol oo dirham caruurna waa ka tegaye dad baahan fa aradtu an unfiqaha calaa ciyaali waxaan doonay saddexdaa boqol oo dirham inaan caruurtiisii iyo dadkii maxastaha uu ka tegay aan siiyo qaala faqaala liya nabiyu sala allahu alayh wasalam ina akhaaka maxbuusun bidayni fadhab faqdi canhu rasuulkaa wuxuu igu yidhi walaalkaa wuxuu u xidhan yahay oo naxariistii ilaahay uga xabisayee dayntii lagu lahaa oradoo dhaqaaqoo daynta ka bixi faqadaytu canhu uma ji'tu faqultu ya rasuula allahi qadaytu canhu ilaa diinaarayn iddacathumaa imra'a walaysa laha bayina dayntii baan ka bixiyey buui rasuulka ayaan kadib u imi waxaad rasuulka le dayntii waan ka bixiyey laba diinaar oo gabadhi ay sheegatay mooyaane weliba gabadhaasina wax caddayna lamay iman saa awgeed iyada maan siin faqaala acطihaa fainaha muxiqa wa fii riwaayatin saabiqa rasuulku wuxuu ihi si labada diinaar ay sheegatay mar haddii qof dhintay ay tiri dayn baan ku lahaa caddayn bayaanay hayne iska tii buu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiidka ibnu maad iyo imaamu axmed iyo bayhaqi ayaa wariyey marka waa in loo degdego in dayntii laga bixiyo waxaa saasoo kale u banaan dadka waxa weeyaan la jooga qofkaa naftu ay ka baxday in wejigiisa marada ay ka qaadaan sidaasoo kale inay dhunkadaanna waa u banaantay dadkii qaraabadiisa ahaa waxaa u banaan inay ooyaan oo ilmeeyaan iyagoo wax baroora iyo qaylaa aan ilmada iyo oohintaasi aan raacin ahayn wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed su-aasha afraad waxa weeye qofka dhintay ehelkiisii iyo asxaabtii iyo qaraabadii marka ay maqlaan warka qofka ehelka ahaayeen ama asxaabta inuu dhintay iyagana maxay shareecada islaamku faraa ay u dardaaran
dadka qofkaasi dhintay ay qaraabada ahaayeen amaba say ahaayeen asxaab ay isku dheer yihiin oo ay isku fiican yihiin marka geeridiisa ay ka war helaan ee ay ogaadaan arrima ayaa waajib ku ah arrimahaasi waxa u horeeya alsabru walridaa bilqadaai walqadar waa inay sabraan ilahay qadarkiisa iyo qadiyiisana waa inay ku raalli noqdaan waa inay ogaadaan sida qofkaasi u dhintay ay jeclaayeen iyaguna inay u dhiman doonaan waa inay yaqiinsadaan adduunyadani inay tahay daar laga socdo oo aan lagu waarahayn waa inay iska ilaaliyaan ereyada iyo ficilada ay ka muuqato geerida qofkaasi ku dhacda ilaahay uu qadaray inay ka cadhaysan yihiin ilahay ba wuxuu ku yihi fi lqur'aan alkariim walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuc wanaqsi min alamwali walanfusi walsamaraat wabashir saabiriin aladina ida asaabathm musiiba qaluu ina lilahi waina ilayhi raajicuun ulaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma waulaika hum lmuhtaduun ilaahay wuxuu la hadlayaa bani aadamka waxaa rabbigeen uu leeyay waxaan idinku imtixaami doonaa baqe cabsi iyo gaajo iyo nuqsaan xoolihiina gasha xoolaha qaarkood oo aad jeceshihiin baad waayi doontaan nafihiina gasha oo dadka qaarkood oo aad jeceshihiin baad waayi doontaan oo geeri idinkala kaxayn doontaa beerihiina gasho midhaha ayaa idinka xumaan doona oo daraca ayaa idinka bi'i doona waktiyada qaarkood ilaahay subxaana watacaala intaa dabadeed wuxuu yidhi waxaad u bushaaraysaa dadka kuwa sabra marka dhibaatooyinkaasi ay ku dhacaan kuwa marka ay dhibaatadaasi ku dhacdo odhanaya inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun annaga ilaahay baa na leh ilaahay baana subxaana watacaala xaggiisa aan u noqonayna naftooday waaninayaan oo ay xusuusinayaan laba arrimood nafta ilaahay uu qaaday marka horeba ilaahay inuu lahaa iyo arrinta labaadoo iyaga laftoodu adduunyadaba inaanay ku waarahayn oo sida kaasu u dhintay iyaguna ay u dhiman doonaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay dadkaasi sabraaya waxyaabaha loogu bushaareynyo wanaagyada ay helayaan wax kamid a ilaahay ammaantiisa ayay helayaan ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxma naxariista ilaahay bay helayaan wa ulaaika hum lmuhtaduun ilaahay baa hanuuninaya waddada xaqaa tusinaaya dadku haddii ay sabraan marka geeridu ay ku dhacdo sida awgeed baa rasuulkeenu sala allahu alay wasalam see bukhaari warinayo iyo muslimba markuu soo maray gabadhii qabriga ka dulooyeysay wuxuu rasuulku ku uhi ittaqi llaha wasbiri gabadha ilaahay ka baq oo sabir inantiisii markii ilmo yaroo ay dhashay uu geeriyooday waxaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku yidhi ina lilahi maa akhada walahu maa actaa wuxuu xusuusiyey rasuulku ilaahay subxaana watacaala dadka inuu bixiyo caruurta marka hore ilaahay baa ku siiyey dadkanaad qaraabada tihiin ilaahay baa subxaana watacaala abuuray ilaahay wuxuu bixiye isaga ayaa iskale wuxuu qaadana ilaahay isaga ayaa le qofkan hadduu naftii ka qab wa kullu shayin cindahu biajal waad ogsoon tahay naf waliba inay dhimanayso ee ogow naftina inaanay dhaafahayn maalinteeda faltasbir waltaxtasib rasuulku wuxuu yihi ha sabirto sabirka ay sabraysana ilaahay ajar ha kaga doonto oo ha ogaatay hadday sabirto in sabirkaa ajar ay ku helayso walaalayaal musiibada mawdkiiyo geeridu markay dhacdo haddii la sabro fadli weyn iyo ajar ballaadhan baa laga helaya bal waxaabaynu odhan karnaa sida adiladu ay tilmaantay wadooyinka jannada loo maro ayaa sabirka geeridu markay dhacdo la sabraa uu ka mid yahay wuxuu leeyahy abu hurayra rasuulka ilaahay wuxuu yidhi yaqulu llahu tacaala ma licabdi lmu'min cindii jazaa ida qabadtu safiyahu min ahli dunya uma اxtasabahu ila aljanna rawahu lbukhaari bal ballanqaadka ilaahay uu bixinaaye wuxuu leeyahy ilaahay addoonkayga muuminka ah kii uu jeclaa ee adduunyadan joogay haddaan qabto aan oofsado oo uu sabro sabirka ajar uu ku doono abaalmarin aan janno ahayn agteeda kuma la buuri ilaahay subxana watacaala idan haddaad sabirto oo aada sabirkaa ilaahay ajar kaga dalabto janna ayaad ku helaysaa oo musiibadii geerida ee kugu dhacday faa'idaada dhinac ka soo kordhinaysaa oo waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado ayaabay ka mid noqonaysaa sabirka la sabree ajarka lagu raadiyaa weliba waxaan si gaara usii baraarujinayaa carruurta yaryari marka ay dhimato dadku waa inay sabirka aada ugu dadaalaan ajarkana waxa weeyaan waa inay ilaahay subxaana watacaala ka rajeeyaan oo ay ka dalbaan waayo carruurtu waa deerkii qofkana waxaa laga yaabaa laxadaadka ama daqiiqadaha uu ogaado ilmihiis yaraa naftu inay ka baxday inay yihiin daqiiqadaha ama saacadaha iyo waktiyada soo mara kuwa ugu adag sidaa awgeed iyadoo dadkao dhan ba la amray oo la faray inay sabraan ayaa haddana carruurta yaryari marka ay dhintaan ayaa waalidkii iyo dadkii kaleba waxaa si gaara loogu sheegay inay sabraan waxaana weliba loo sheegay ajar gaara oo ay ka helayaan sabirka ay ku sabraan geeridaa ku dhacday ilmihii yara ilaahay subxana watacaala uu ka qaaday ajarkaasoo dadka waaweyn geeridooda sabirka lagu sabra aan laga helahayn wuxuu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam ma min ma min muslimayn yamuutu lahuma halaatatun min alwalad lam yablugu alxinf ila adkhalahum allahu aljana wa abawayhim bifadli raxmati qof kasta oo muslima rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqon oo saddex carruur oo qaangaad aan noqoni ay ka dhintaan ilaahay subxaana watacaala carruurta iyo labadoodii waalidba jannada ayuu geliyaa bifadli raxmatihi naxariista carruurteeda uu naxariisanayo fadligeeda ayaa ilaahay subxana watacaala jannada uu ku geliya qaala wayakunuuna calaa baabin min abwaabi ljanna wuxu uhi rasuulku carruurtii yaryaray waxay istaagayaan albaab kamida albaabada jannada fa yuqaalu lahum udkhulu ljanna waxaa la odhanayaa jannada gala fayaquluuna xataa yajiya abawaana waxaa leeya jannada geli mayno ilaa labadeedii waalid ay imanayaan fayuqaalu lahum udkhulu ljanna antum waabawaakum bifadli raxmat illah ma sha allah bal fadligaas intuu leegyahay balee jannada gala baa la odhanayaa idinkiiyo labadiina waalidba ilahay naxariistiisa ku gala nasaa-iyo bayhaqi baa wariyey wa sanaduhu saxiixun calaa sharti shaykhayn gabadhana rasuulku sal alay wasalam qofka dumarkaa ilmaheeda yar uu dhinto maadaama dumarku ay ragga ka qalbi jilicsan yihiin si gaara ayaa rasuulku sal alay wasalam arrintan uu ugu sheegay wuxuu rasuulku yihi ayuma imra'atin maata laha halaatatun min alwalad gabadh kastoo saddex carruuri ay ka dhintaan oo sabirto oo sabirka ajar ku raadisa kaanuu xijaaban min annaar waxaa carruurtaasi ay u noqdaan xijaab bay naarta uga noqdaan qaalat imra'atun wasnaan gabadh baa waxay tihi haddii laba ay ka dhintaanna ka waran faqaala sal alla alay wasalam wasnaan laba hadday ka dhintaanna waa la mid bukhaariyo muslim ayaa xadiidka wariyey markaa sabirka fadligaasi iyo ajarka intaa leeg ayaa lagu helaya markaynu leenahay dadku marka geerida ay ku dhacdo waa inay sabraan maaha macneedu inu leenahay haooyina ilmada dadka ka timaada waxa ay ka turjumaysaa naxariista qalbigooda ku jirta nebi maxamed baa ilmeeyey caleyhi afdal salaatu watasliim maalintii inankiisii ibraahim uu dhintay waxaana nebi maxamed sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay inaanu ilmada ilaahay cidnaba aanu ku cadaabahayn markaa dadku inay ilmeeyaan inay muruga ay ka muuqato in gabadhii haddii ninkeedii qof aan ahayn uu dhinto qaraabadeeda ka midi saddex maalmood dharkii quruxda badnaa iyo wixii la ismarinayo ay iska dayso si ay murugada waxa weeyaan ay u muujiso wax dhibaato arrinta caynkaasi iman laha waxa la gudboon dadka carruurta yaryari gaar ahaan ay ka geeriyoodaan inay xusuusnaadaan amaba si ay dhagaystaan xadiidka uu yihi rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam ilaahay subxaana watacaala marka ilmo yar uu oofsado malaa'igtii waxa uu ku yidhaahdaa bal eega addoonkaygu muxuu yidhi markaas waxay ku yidhaha xamidaka wastarjac addoonkii ilaahay wuu ku mahadiye wuxuu yihi alxamdu lilah cala kuli xaal ilahay baa mahadiya ilaahay i siiyey ee haddana iga qaado wastarjac wuxuu yihi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun markaasaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhaahdaa ubnuu lahu baytan fi ljanna wasamuuhu bibayt alxamd jannada guri uga dhisa gurigaana waxaad ku magacowdaan gurigii lagu helay ilaahay mahadintiisa qofka mara geerida ay ku dhacdo hadduu yidhaha alxamdu lilah inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun in guri jannada looga dhisayuu rasuulku sala alay wasalam uu tilmaamay sidaasi awgeed ayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uri ma min muslimin tusiibuhu musiiba fayaqulu ma amarahu llah inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun muslim kastoo musiiba ay ku dhacdo masaaibtana waxa waa wey musiibat lmowt oo yidhaahdo sidii ilaahay u amray inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fi musiibati ilaahw musiibadaa sabirka aan ku sobray ajar iga siin waaklif lii khayra minha ilaahay cidda aan waayo cid ka khayr badan iisoo weydaari oo igu bedel ilaa akhlafa allahu lahu khayra minha ilaahay subxaana watacaala shaygaa uu waayey ama xoola ha noqdo ama qof ha ha noqdee mid ka khayr badan oo uga wanaagsan buu ilaahay ugu soo bedelaa umu salama saxaabiyadii la odhan jiray waxay tidhi markuu abu salama dhintay ayaa waxay idhi ayu lmuslimiina khayr min abi salama watalo muslimiinta ka abu salama ka khayr badan ilaahay kugu soo bedelayaa waa kuma waxaana reer ku horreeyey ilaahay daraaddi u hijrooday haddana anoo amarka rasuulka u hogaansamaya ducada waan idhi bay tihi umu salama faakhlafa allahu liya rasuula allah bala meel aanay ka filanahayn buu khayri kaga yimi wuxuu ilaahay abu salame igu soo bedelay bay tihi rasuulka ilaah oo waxay noqotay ummahaat lmuuminiin mid kamid a xaasaskii rasuulka ayaa ay ku biiray may filanayn iyada marnaba ismay lahayn haddaad ducada akrido ilaahay subxaana watacaala abu salame cid ka khayr badan buu kuugu bedeli doonaa laakin ilaahay waa ugu bedelay xadiidkana imaamu muslim ayaa warinaya waxaa xaaraankaa walaalayaal dadka geeridu ay ku dhacday inay baroortaan inay jirkooda meelo kamida garaacaan inay dharkooda jeexjeexaan inay timahooda ay rifaan inay ciidda ay isku qasaan inay timaha xiiraan inay ku hadlaan hadal kaste iyo ficil kaste oo tusinaya ilahay qadarkiisa inay u cadhaysan yihiin rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam waa dayniyey oo beri ayuu ka noqday cidda sidaa samaysa laysa mina man daraba alkhuduud aw shaqa aljuyuub aw dacaa bidacwa aljaahiliya bukhaari muslim baa wariyey naga mid mahabul rasuulku oo dayr ayuu iga yihi qofka marka geeridu ay dhacdo jirkiisa garaaca maryaha jeexjeexa baroortii dadkii islaamka hortii jire jaahiliyada ahaa iyo qayladii ay ku dhufan jireen isaguna la yimaada bal rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay arrintaasi inaanay dhaqan u ahayn dadka muslimiinta ilaahay rumeeyey eeay tahay dhaqanka dadkii jaahiliyada ahaa ee islaamka hortii jiray waxaa si gaara rasuulku maadaama baroorta iyo qaylada iyo ficilada noocaasi dumarka ay ku badan yihiin si gaara ayuu rasuulku dumarka ula hadlay waxaa rasuulku uhi annaaixatu idaa lam tatub qabla mawtiha tuqaamu ywma alqiyama wacalayha sirbaal min qataraan wa dircun min jarab rawahu axmed wa muslim gabadhii barooratay markay geeridu dhacday haddaanay toobad keenin geerideeda ka hor dhimashadeeda ka hor waana ilaahay usoo noqon maalinta qiyaame ayaa lasoo joojiyaa iyadoo loo geliyey maro weyn oo daabur la dhalaaliyey ka samaysan waa ciqaab iyo dirac candho cudurka candhada la yidhaahdo dirac laga sameeyey oo jirkeeda googoynaya ayaa loo geliyaa yawma alqiyaama waa gabadhii baroorata ciqaabka sugaya waa ka noocaasiya bal rasuulkeenu waa habaaray gabadha baroorata waxaanu ku habaaray ilaahay naxariistiisa in laga fogeeyo oo wuxuu idhi abu umaama lacana rasuulu llahi alkhaamishata wajhaha washaaqata jaybaha wadaaciyata bilweyli wasubuur rawahu ibnu maaja waxaa rasuulku u nacdalay gabadha wejigeeda xagata marka geeridu ay ku dhacdo maryaheeda jeexjeexda hoogayey ba ayay tidhaahda waa nacdalay rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa rasuulku uu tilmaamay qaylada la qayliyo baroorta la baroorto geeridu markay dhacdo iyo muusiga la garaaco iyo heesaha lagu dhawaaqo marka aroos iyo farxaddu ay jirto labadaa dhawaaqba inay nacdalan yihiin oo ay yihiin laba dhawaaqoo aada u xun wuxu uhi rasuulku walaakin nuhiitu can sawtayni axmaqayni faajirayn sawt cinda musiiba kamsu wujuhin washaqu juyuubin waranatu shayaan ranatu shayaan waa dhawaaqa qalabka muusiga ee heesaha loo garaaco waktiyada xafladaha iyo aroosyada waxa weeyaan la sameeyo in waa inay ogaadaan dumarku kuwa geeridu ay ku dhacday haddii ay baroortaan waa ay sabri waayeen ciqaabka noocaasi uu sugaayo dumarka kale laftoodu inay dumarkaasi baroor ku caawiyaan maaha baroori wax la isku caawiyo maaha haddii dumarkii oo iska degan gabadh ee u timaado baroor ay ku dhufato waxaa laga yaabaa iyaguna inay raaciyaan guri markii hore shaydaanku aanu ku jirin oo dadkii geeridu ay ku dhacday ilaahay uu waafajiyo shaydaanka inay iska ilaaliyaan ayaa taa baroorta ula timi ee baroorta ku kaakicisay shaydaankii ay soo gelisay waxay tihi umu salama markii uu dhintay abu salama ayaa nafteedii bay la hadashay umu salama waxay tihi nin gariiba buu ahaa waddankiisii meelaan ahayn jooga wallahi waxaan u barooran doonaa baroor lagu sheekaysto marka waxaan u diyaargaroobay tiri inaan baroorto waxaa markaa ii timi oo magaalada madiine duleedkeeda ka timi gabadh doonaysa iyaduna inay ii jiibiso oo baroortaasi ay ila xoojiso faistaqbalahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa ka hortegay wa qaala aturiidiin an tudkili shayطaana baytan akhrajahu llahu minhu maratayn rasuulku wuxuu ihi gabadheenu waxaad doonaysaa inaad shaydaanka soo geliso guri ilaahay subxaana watacala uu ka saaray laba jeer buu sidaa uu ku yihi markaa baroorta guriga shaydaanka ayay soo gelinaysaa qaalat fakafaftu can ilbukaa falam abki muslim baa xadiidka warinaya baroortii waa joojiyey markuu rasuulku uhi shaydaan bay guriga soo gelinaysaa maan barooran ayay leedahay umusalama waa inay ogaadaan dumarku gaar ahaan baroorta qofkii noolaa waxba u tari mayso qofku isaga ayuunbaa isxiijiyey oo qayliyo maryihiisii jexjeexo dhulka isla dhacay wax allaale waxay utaraysaa ma jirto marnaba qofkii dhintay si kasta haddii loo baroorto oo mikrifoonna lagu baroorto iyo sameecado marnaba soo noqon maayo qofkii dhintay waa dhintay bal waxaa taasi kasii daran qofkii dhintay inuu soo noqdo ama baroortaasi ay waxu tartadaayo qofkii dhintay ayaa baroortaasi ay dhibayso gaar ahaan hadduu ahaa markuu noolaa mid aan reerkiisa arrintaan u sheegin oo aan uga sii digin oo aan la dardaarmin qofkii isagoo mayda oo weli aan la aasin ayaa malaaigtu ay garaacayaan haddii loo loo baroorto bal dhegaysta xadiidkan cajiibkaa waxau uhi rasuulku sala allahu alayh wasalam maa min mayitin yamuut fayaqumu baakiin fayaquul waa jabalah waa sayidah aw naxwa dalik qof kasta oo dhinta oo qof intuu ka dalbaroorto uu yidhaahdo alla ninkii buurta ahaayo kii geesiga ahaayo kii halyeyga ahaayo kii hogaamiyaha ahaayo kii lagu reeyayo ilaa wukila bihi malakaan waxaa ilaahay u diraa laba malag yalhadaani labadaa malagoo feer kaga dhufta halkaa laad kii maydka aha ciqaaba waxaanay ku idhahdeen haakada kunta ma sidaa dadkaa barooranaya ay sheegayaan baad ahay marka maxaad usoo kordhisay qofkii maydka aha dhintay ciqaabka noocaasi ayay usoo kordhisay tirmidiya ibnu maaja ayaa xadiiska wari min xadiisi abi muusa bal rasuulkeenu wuxuu yidhi man niixa calayhi yucadabu bima niixa calayh qofka loo baroorto baroortaa daraaddeed baa la ciqaabaya isagoo qabrigii ku jira markaa dumarkan barooranaya qaylinayo geeridu markay dhacdo naftoodina waxba u tari maayaan qofkii dhintayna halkay uga ducayn lahaayeen ilaahay naxariis iyo dembi dhaaf ay u weydiin lahaayeen hadal wanaagsan oo malaa'igta aamiin ay tidhaahdo ay odhan lahaayeen naftoodii bay habaarayaan alla hoogayay baayay malaaigtu waxay leedahay aamiin macnaheedu waa maxay hooga iyo ba adu yeemasa ilaahay ha ku aqbalo ilahayna de uu aqbalaya kii dhintana waxba man soo kordhine waa taa malaa'igtu garaacaysa baroorta awgeed waa taa qabrigiisa lagu ciqaabayo sidaa uu sheegay rasuulku sal alay wasalam marka arrintaasi dembiyada waaweyn bay kamid tahay waa in dadka muslimiinta ah ay ka digtoonaadaan oo ilaahay sharcigiisa ayaa maslaxadooda iyo dantooda ay ku jirtaay ay sabraan oo ay iska ilaaliyaan hadallada iyo ficilada caynkaasi wallahu aclam
su-aasha sanaadu waxay tahay maxay shareecada islaamku ka qabtaa in codka kor loo qaado oo qur-aan kor loogu qaado ama dikri kale marka janaatada ama meydka lagu sii wado xagga xabaasha ama marka la aasayaba
kumay soo aroorin sharcigeena kitaabka qur-aanka iyo sunada rasuulka toona waxa layna yidhi akriya markaad janaasada sidaan ama qofka markaad aasaysaan marka laga reebo laba arrimood marka qofka iilka lagu dhaadhicinayo dadka ilka ku dhaadhicinaya waxaa loo sharciyey inay yidhaahdaan bismi illaahi wa calaa millati rasuuli illah marka qofka la aaso intaan laga dareerinna waxaa rasuulku sal alay wasalam uu yihi is'aluu liakhiikum asabaat fainahu laana yusal walaakin ilaahay u weydiiya inuu ilaahay sugo imikaa su-aala lagu bilaabaya labadaa hadal mooyaane wax kalo inaynu akrino ama qur-aan ha noqdo ama duca ha noqdo ama dikri ha noqdo mid kor loo qaado iyo mid hoos loo dhigo midnaba rasuulku ma sheegin sala alla alay wasalam marka janaasada la sii sido iyo marka ciidda lagu rogayiyo marka aasku uu dhamaadaba sunada rasuulka kamay mid ahayn sala allahu alay wasalam iyo sunada saxaabada toona marka aaska lagu sii socdo janaasada la sido in qur'aan la akriyo ama adkaar la akriyo ama qasaa'id la akriyo wuxuu yihi qays ibnu cabbaas kana asxaabu nabiyi sal lay wasalam yakrahuuna rafca sawti cinda aljanaa'iz saxaabada rasuulku waxay aada u nici jireen marka janaasada lala socdo ama aaska la joogo in codka kor loo qaado kor waxa weeyaan loo dhawaaqo ayay kari jireen ama qur-aan kor cod codka ha loogu qaado amaba se dikri kale codka kor ha loogu qaado waxaana sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah kitaabkiisa majmuuc lfataawa uu ku tilmaamay arrintaasi inay tahay madhabka afarta imaam imaamu shaafici wa malik wa axmed wa abu xaniifa afartuba waxay yidhahdeen ma banaana janaasada marka lala socdo iyo marka qabriga la tagaba in kor loo dhawaaqo qur-aan lagu dhawaaqo ama dikri ama qasaa'id ama wax kaloo lamida waxaana uu tilmaamay sheikh islam ibnu taymiya raximahullah inay isku waafaqeen culimada xadiidku arrintaasi inaanay jirin saddexdii qarni ee fadliga badnaa qarnigii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin janaasada marka lala socdo waa la aamusi jiray sidaa awgeed baa imaamu nawawi raximahullah kitaabkiisa almajmuuc sharxu lmuhadab waxa uu ku leeyahay almustaxabu khafdu sawti fi sayri biljanaasati wa macaha sida sunadii waxay tahay imaamu annawowi culamaau shaaficiyu kamid yahay kitaab alminhaajkana waa sheeka qoray in marka janaasada lala socdo codka hoos loo dhigo oo la aamuso dadkuna wax kale inay ku mashquulaan maaha waa inay ka fikiraan u geerida iyo noloshii adduunyadu halka ay ku gabagabowday iyo qofka meesha waxa weeyaan lagu sii wado markaasaa imaamu nawowi wuxuu sheegayaa ibn lmundir iyo albayhaqi oo iyaguna aimada shaaficiyada kamid i sidaas oo kale inay yidhaahdeen waa inaan qur'aan iyo dikri iyo midnaba kor aan loo qaadin waxa weeyaan la aamuso janaasada marka lala socdo sidaas oo kale taabiciintii xasan lbasri saciid ibnu jubayr annakaci isxaaq ibnu rahawaya kulluhum waxay yidhahdeen waa in saas waa in loo aamuso imaamu nawowi raximahullah mar kale kitaabkiisa la yidhaahdo aladkaar ayaa masaladaa lafteeda uu kaga hadlay wuxu uhi waclam ana sawaab almukhtaar ma kana calayhi salafu radia allahu canhum asukuutu fi xaali sayri maca aljanaas sida saxdee la doortay waxay tahay ee dadkii naga horeeyo wanaagsanaa saxaabada ay ku jireen ay samayn jireen in la aamuso marka janaasada la wado falaa yurfacu sawtun biqiraa'atin walaa dikrin walaa gayri dalik qur-aan kor loo qaadi maayo oo dikri kor loo qaadi maayo wax kaloo kor loo qaadi maayo xikmadda arrintaa ku jirtaana waa iska muuqataa buri imaamu nawowi raximahullah waxaa rabaa dadka quluubtooda inay xafisho qof waliba gooni uu ufikiro gooni uu xisaabtamo oo geerida waxa weeyaan uu xusuusto markaasaa imaamu nawowi raximah llahu tacala wuxuu leeyahi fa hada huwa alxaq walaa taktarana bikatrati man yukhaalifu sidaa ayaa xaqa in la aamuso marka janaasada la sido ha ku dagmin dadka xaqaa khilaafay farabadnidood oo hodhanin dadku soo kuwa intooda badani ay qur-aan janaasada ka daba akriyayaan ama dikri ay ka daba akriyayaan markaasaa wuxuu sheegayaa hadalkii uu yihi fudayl ibnu ciyaad ilzam ariiq uruqa alhuda walaa yaduruka qilatu saalikiin wa iyaaka wa uruqa adalaal walaa taktar bikatrati alhaalikiin markaasaa imaamu nawowi hadalkiisa wuxuu ku gabagabaynaya dadka arrintaas sameeya inay yihiin dad diinta ilaah aan aqoon u lahayn wuxuu leeya waama ma yafcaluhu ljahalatu min min alqira'ati cala aljanaza bidimishq wagayriha waxa ay sameeyaan dadka juhaasha ahi oo janaasada inay qur-aan ka daba akriyaan magaalada dimishq ka dhacda iyo meelo kalaba waa min alqira'ati bitamtidi wa ikhraaji lkalaami can mawduuci xataa qur-aankii ay u akriyaan si muruga ay ka muuqato faxaraamu biijmaaci lculamaa waa xaaraan sida culimadu ay isku waafaqsan yihin bu yihi imaamu nawowi waqad awdaxtu qubxahu wa gilada taxriimihi wa fisqa man tamakana min inkaari falam yunkiru fi kitaab aadaab alqira'a arrintaasi xumaanteeda iyo sida xaaraantinimadeeda loo adkeeyey iyo qofka arrintaa inkiri karee dadka ka reebi karee samayn waaya inuu faasiq yahay waxaan ku caddeeyey uri kitaabka aadaabta qiraa'adaan kaga hadlay waa kitaabkiisa atibyaan fi aadaabi xamalati lqur'aan markii la weydiiyey lajna daa'ima guddiga fatwada fi lmamlaka alcarabiya sacuudiya janaasada miyaa laga daboonaya laa ilaha illa allah oo kor loo qaadayo iyo hadallo kale oo lamida waxay tilmaameen arrinta noocaasi inay tahay bidco rasuulkuna aanu samayn saxaabaduna aanay samayn waddankeena marka arrintaasi aad bay uga jirtaa ha laga waantoobo sidii rasuulku u aamusi jiray janaasada markuu daba socdo sidii saxaabadu ay aamusi jireen ha loo aamuso baskan waxa weeyaan ducadu ay saaran tahay ee janaasada la daba dhigaayo iyo ambarafaayarada iyo sameecadaha xoolaha lagu khasaarinayo lasoo kiraysanayo ee dabeetana canjalad qur-aan mid ducaa la gelinayo waxa weeyaan ha la iska daayo wax diinta ilahay waafaqsan maaha sidaas si aada maqasheen qofkaa maydkaana qur-aan halkaa aad ka shida ee canjalad ka baxaaya iyo duco wadaad beri hore rabadaan sanada ay ka soo wareegeen uu ku duceeyo canjalad ka baxaysa wax alaalo waxa qofkaa maydka ay utaraysaa ma jirto marka arrinta caynkaasi ah waa arrin aan banaanayn waxa kaloo iyaduna soolxun oo kasii daran in qofka muslimkaa lagu gelbiyo muusig oo qoladan waxa weeyaan baanbooyda la yidhaahdo muusig ay u garaacaan oo muusig dhiilo iyo geeri ay ka muuqato iyadoo la garaacayo iilka la dhigo waa macsiya weya macsiya qofkii lagu godgelinaya arrinta noocaasi ah oo dadka muslimiinta qaarkood gaalada ay kaga daydeenna waa in laga digtoonaado la iska ilaaliyo wey wallahu aclam
su-aalka u dambaysaa waxa weeye aynu kusoo gabagabaynayno majlisan ama fadhigan maxay shareecada islaamku qabtaa cuntada wata ay samaynayaan dadkii qofku uu ka dhigtay cuntadaas amaha loogu magacaabo xawaaladood ama axar iyo fidaha loogu magacaabo ama magacyo kaladaha loo bixiye sharciga islaamku maxay muxuu ka qaba
masalada noocaasi waa masale muhima insha allah iyada ayaanaynu ku gabagabayn doonaa darsigeenan waxa ay tahay walaalayaal sunada laga soo gaadhay nebi maxamed sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisa ahlulcilmiguna kutubtooda ay ku qoreen dadka geerida ay ku dhacday in iyaga raashin loo diyaariyo waayo waxaa ku dhacday musiibatu lmowt oo qalbigooda iyo jirkoodaba mashquulisay sa awgeed baa rasuulkeenu sala allahu alay wasalam markii lasoo sheegay geeridii jacfar ibni abi aalib waxa uu yihi isagoo saxaabadiisii la hadlaaya isnacuu liali jacfari طacaama faqad ataahum amru yushilhum aw ataahu ma yushil rawahu tirmidi wa abu daud bnu maaja reer jacfar raashin u sameeyey bu rasuulku sala la alay wasalam waayo waxaa ku dhacay reer jacfar wax mashquuliya oo geeriya waa xadiis cad oo kutubta sunada ku qoran oo tilmaamayo dadka geeridu ku dhacday iyaga inaan raashin loo doonan oo iyaga aan loo qado tegin ama aan loo casho tegin ee iyaga raashin loo sameeyo sidaa awgeed baa aimada culamaauna shaaficiya sida imaamu nawowi oo kale bal imaamu shaafici raximah llah fi kitaab lum wuxuu ku yihi wauxibu liqaraabati lmayiti wa jiiraanihi an yacmaluu liahli lmayiti fi yawmin walaylatihim طacaama yushbichum fainahu sunat wa ficlu ahli lkhayri qablana wa bacdana fi kitaab lum waxa aan jecelahay buu yihi dadka geeridu ay ku dhacay dadka qaraabada ay yihiin iyo jaarkooduba inay raashin habeenkaa iyo maalintaasi ay cunaan oo ay ka dargaan inay u sameeyaan sida ayaa sunno rasuulku uu jideeyey waana sida dadkii khayrka lahaa ay samayn jireen naga horreeyey kuwa naga dambeeyeyba imaamu nawowi laftiisuna kitaabkiisa almajmuuc la yidhaahdo muhadabka uu ku sharxaayo iyo kitaabkiisa rawdatu taalibiin labadaba waxa uu ku sheegay sunnadu inay sidaasi tahay kadalika albaqawi oo isaguna culimada shaaficiyada kamid ah kitaabkiisa sharxu sunna la yidhaahdo sida ayaa isaguna waxa weeyaan uu ku sheegay marka arrinta caynkaasiya ayaa sunno ah oo sharciya amaa in arrinta xagga kale loo rogo oo halkii rasuulku uu ka jideeyey in dadka geeridu ay ku dhacday iyaga raashin loo sameeyo in iyagii raashin ay sameeyaan oo gurigii la isugu yimaado halkaa lagu cunteeyo oo gurigii uu isu rogo marka aaska laga soo dareero xaflad aroos oo kale ama duca aroos ay ka socoto o kale xaqiiqada wallahi waa sidaa inta maydku yaallo dadku muruga ayaa ka wada muuqata mar allaale marka maydka la qaado ee lasoo aase laga soo noqdo waxaa arkaysaa dadkii xaaladoodii baa isbedeshay cuntaa meeshii lagu kariyey cidiba geeri ma xusuusna cid muruga ay ka muuqataa ma jirto dadka badankooda gaar ahaan ragga waxaad moodaa meeshaasi inay tahay aroos duca lagu sameeyey waxaad maqlaysaa iyadoo la leeyahay qolada hilibka ugeeya qolada maraq ugeeya faraxad qolada ugeeya annaga raashinoomaydaan keenin meeshu waxay isu bedeshay meel waxa weeyaan aada moodan weliimo in lagu dhigaayo marka arrinta caynkaasi waxaa shaki la-aan ah inay khilaafsan tahay sunadii rasuulka sala allahu calayh wasalam waa sunadii rasuulka oo la bedelay xaqiiqatan wax daliilo diinta ilaahay ay ku leedahayna ma jirto in dadkii geeridu ay ku dhacday iyagu ay cunto sameeyaan dadka ay ugu yeedhaan ama xabaalaqod ha loo bixiyo ama fida ha loo bixiyo ama axad ama dariqaad magaca la doonayaba ha loo bixiyo aslan wa faslan dadka geerida ay ku dhacday inay iyagu raashin sameeyaan meel laba diinta kagamay soo aroorin waxaa su-aashaa lafteeda la weydiiyey alladina daa'ima lilifta waxay ku jawaabeen laa yajuusu liahli mayit liahli lmayit suncu طacaam sawaء kana min maali lwaraq aw min hulusi almutawafa aw min shaksin yafidu calayh uma banaano dadka geerida ay ku dhacday inay raashin sameeyaan dadka ay ugu yeedhaan ama xoolahoodii ha noqdaan xoolaha meesha lagu cunaya ama xoolihii dadkaa laga dhaxlay ha noqdaan dhintay ama xoolo dadkaasi dhintay ay dardaarmeen ha noqdaan ama xoolo cidkaaba ay bixisay ha noqdaan hada khilaafu sunati rasuuli illah taasi waxay khilaafsantahy sunadii rasuulka markaasa waxay sheegeen xadiidkii rasuulku lahaa sala allahu alay wasalam reer jacfar dhibaata ayaa ku dhacday raashin waxa weeyaan u sameeya waxaa kaloo arrinta caynkaasi inaanay banaanayn ina tusinaaya xadiidka jariir bni cabdillahi albajeli wuxu uhi kuna nacudu lijtimaaca ila ahli lmayit wa suncat aطacaam bacda dafni min anniyaaxa guriga geeridu ay ka dhacday in laysugu soo ururo iyo in raashin lagu sameeyo oo halkaa lagu cunteeyo waxaan haddaanu saxaabada nahay arrintaan u naqaanay baroortii rasuulku uu diiday inay kamid tahay bimacnaa taa inay la xukum tahay ayaanu haddaanu saxaabada nahay uhaysana ba yidhaha ayuu leeyahy jariir bn cabdillahi albajeli radia allahu canhu marka arrinta caynkaasi iyo waa caado waxaana laga yaabaa dad n cuntadoon ahaa dadka si ay mashaariic dhaqaalo uga samaystaan inay dejiyeen kaa maalinta u horeeya xabaalaqada waxa la idhaha sameeya saddex maalmood kadibna fidda dhiga toddobaad kadibna waxaa dhigtaan inaxad arbaciin afartan maalmood kadibna waxaa dhiga sanad markuu kasoo wareego dhimashadiisana waxaa dhiga waa mashaariic dhaqaalo aada moodo dadka qaarkood inay samaysteen laakiin wax asal diinta ilaahay kule ma aha haddii dadku ay leeyihin ilaahay baan ugu dhawaanaynaana ilahay waxaa loogu dhawaada wixii ilahay u sharciyey wax kale ilahay subxana watacaala looguma dhawaado in markaa geeridu ay dhacdo xoola la qaro oo gaar ahaan dadka reer miyiga ahi awrka ayay soo kaxeeyaan awrka gurbura ee ka dhaqaaqaya xoolihiisa markaasaa qabriga dushiisa ay ku gawracaan arrintaasi waa caado jaahiliyadu ay lahayd islaamkuna waa ka digay sa ogeed ba wuxuu ihi imaamu nawowi wa ama adabxu waalcaqru cinda alqabri famadmuum in qabriga agtiisa wax lagu qalo o awr lagu baqan gooyaa waa arrin dhaleecaysan oo shareecadu ay dhaleecaysay lixadiisi anas qaala qaala rasuulu llahi sala allau alay wasalam laa caqra fi lislaam rasuulku wuxu uhi boqongeyn oo macnaheedu yahay xoolo la gawraco marka geeridu ay dhacdo islaamku ma yaqaano wuxuu yihi cabdurazaaq ibnu hamaam asancaani oo kamid a ragga xadiidka warinaya sida abu daawud sunantiisa uu ku sheegay kaanuu yacqiluuna cinda alqabri baqaratan aw shaata marka ay geeridu dhacdo ayaa qabriga agtiisa neef adiya ama neef loa ama neef geela ayay ku qali jireen marka xadiidkaasina wuxuu tusinayaa in wax la qalaado aslanba inaanay mashruuc ahayn sidaa awgeed baa wuxuu tilmaamay sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah addabxu cinda alqubuur inay tahay mid shareecadu ay diiday mutlaqan manaa ama qofka dhintay ha loo qalayo ama ha la yidhaahdo dadkan ayaa cunto looga dhigaya ama ha la yidhaahdo ilaahay baanu ugu dhawaanaynaa markaasaa wuxuu tilmaamay imaamu axmed raximah llahu tacala arrintan inuu diiday bal imaamu axmed inuu yihi raashinka noocaasi ha cunina ee iska ilaaliya laakina daa'imana markii la weydiiyey xoolaha la qalayo marka geeridu ay dhacdo waxaa jawaabtoodu ay noqotay ma dakarta min adabxi calى ruuxi lmayit cinda mudiyi arbaciina yawma calayhi min taarikhi wafaatihi waitcaamiha annaas taqaruba ila llahi rajaءa almagfirati wاraxmati bidcat munkara faina nabiya lam yafcal dalik walam yafcalhu khulafaء arashiduun wala saa'ir الصaxaaba radia allahu canhum wala aimatu ahli اlcilm su-aasha la weydiiyey oo ka jawaabaya waxay dhahan culimadaasi arrinta aad sheegtay oo ah qofku markuu dhinto in xoolo la qalo gaar ahaan afartan maalmood marka ay kasoo wareegaan oo xoolaha dadka la siiyo iyadoo laleeya ilahay baa loogu dhawaanaya naxariis baa loogu rajeynaya qofkii dhintay waa bidco munkara shareecadu aanay ogolayn maxay bidco unoqotay rasuulkaan samayn sala alay wasalam khulafadii ayaan samayn saxaabadii ayaan samayn hadday khayrtao diinta ay kamid tahayna iyaga ayaa inooga horeyn lahaa aimatu ahli lcilmina ma samayn shaafici baan odhan sida imaamu malik baan odhan axmed baan odhan abu xaniifa ayaan odhan fakana ijmacan cala cadami mashruuciyati arrintaasi marka waxay tahay mid la isku waafaqay inaanay mashruuc ahayn rasuulkana waxaa ka sugnaatay inuu yihi man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa rad qofka sameeyo camal uu diin ku sheegayo oo ilaahay uu ugu dhawaanayo oo laakiin aan daliil ahayn qofkaa laga aqbali maayo ee waa lagu celinaya sidaas ayaa ahlucilmigu qadiiman oo xadiisan kuwii hore ilaa kuwii dambe saxaabadii laga soo bilaabo ilaa kuwa maanta nool fatwadoodii waa taa waa caado iyo dhaqan aan diinta aan asal ku lahayn waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhaahdaan annagu cibaadaba ogama jeednaba dadkaa xabaasha qodaya ayuun baanu si energy uhelaan wadaadada qaarkood ba xataa sidaa yidhahda dadku energy bay ubaahan yihin energy marka wadaad dadka xabaasha qodaya si ay energy uhelaan ayuun baa xoolaha loo qalay wax kale loo qali maayo haddii sidaa aynu dhahno nafteena aynu been u sheegna ujeedada loo qalayaa maaha dadka xabaasha qodaya un inay energy helaan macanaa wax awood si ay u helaan in cunto loo sameeyo maaha ujeedada adilo badan baana taa tusinaysa adilada taa tusinaysa waxaa kamid a xabaal iyadoon laba qodinba oo xabaashii qofka loo iibiyey oo aaskiisiba shan daqiiqo u qaatay kurid iilka gelistiisa gelintiisa iyo ciid kuragista un arrintu ay ahayd ayaa raashin la samaynaya bal waxa laga in qabrigii la keeno oo inta mikrifon lala istaayo qabriga dushiisa dadkii luga raashinka usoo beyrami iyaga raashinba u baahan casho uma baahno guryahoodiiba uga bisish qado uma baahno guryahoodiiba uga bisish waxaa kaloo taa ina tusinaayo qofka marka imika naftu ka baxdo magaaladeenan iyo waddankeenan arrinta u horeysa ee lagu dhaqaaqa waa maxay qofkaas dawladda loo diraa markiiba arigii oo guriga ku dul xidhan baad arkaysa dumarkuna markiiba inta dhexda ay xidhaan ayay girgirayaashiiyo dusuudda ay soo ururiyaan qofka idha anigu arrintaas samayn maayo oo ilaa tusaale ahaan dad xabaasha ku daalay hadday jiraan anaa qada geeniyo hodheelkaa geeniyo ma laga yeelaya haddaan diin loo aaminsanayn maxaa looga yeeli waayo laga yeeli maayo ragga qaarkood baa aabdihii ma axme loo bixiyey marka arrinta noocaasi ay iska daayeen marka taas waxay tusinaysaa waa dadku inay diin uhaystaan diin bay uhaystaan waxaa kaloo taa tusinaya waxay yidhaahdaan qofka haddii aan fidaha iyo axanka aan loo samayn kaadi kasidays baa la yidhaahaayo kaadidii baa ku xidhan qofkii dhintay dadka yaa u sheegay in dadka dhintay xabaalaha ku jira xabaala dhexooda ay ku kaajaan waa khuraasaad asal diinta wax weyan aan ku lahayn marka arrimaha iyo kuwo kaleba waxay tusinayaan dadku waxaan inay diin ka dhigteen oo ilaahay inay ugu dhawaadaan ay doonayaan mar haddii ay tahay arrin diin laga dhiganayo o lale ilahay baan ugu dhawaanaynaa diintiina sida aada maqasheen aan asal ku lahayn bal saxaabada rasuulku ay yidhaahdeen arrin khaldan baanu arkaynin arrintaasi arrin sharci noqonaysa maaha haddii ay dhacdo walaalayaal meel xabaal laga qodaayo oo meel cunto loo doonta aanay u dhoweyn oo waktiguna uu dheeraaday haddii dadka xabaasha qodaya raashin waqtiiyo baahida haysato awgeed iyadoo arrintaa diin aan loo ictiqaadsanayn taasi dhibaato ma laha laakiin arrinta iminka jirtaa taasi way ka baxsan tahay si awgeed dadka waa in loo caddeeyo fide iyo axan iyo xabaalaqod iyo qoriqaad dhammaantoodba inay yihiin bidaca munkarkaee diinta islaamka lagu soo daray aan kamid ahayn magacoo laga bedelo iyo waktigoo laga bedelo ana xaqiiqadii waxba ka bedeli mayso wadaadada qaarkood ba waxay ka odhanayaan ha fidaha iyo axanka ayaa khaldane waxaa la dhaha xabaalaqodka isagu ma khaldana meshu far farga udhexeeya maxiyo waa isku mid weeyaan haddii magacii fide iyo axan laga guuro xabaalaqod loo bixiyo ama magac kaleba loo bixiyo qurux badan xukunku waa isagii uun aslanba dadka geeridu ay ku dhacday inay raashin cid kale u sameeyaan ayaan diinta meel laba aan kaga jirin sidaa aada maqashay wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu cala nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira wasalamu calaykum waraxmat llahi wabarakatu